إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro isugu jira kabiin iyo qarax oo ka kala dhacay gobollada banaadir iyo shabeellada hoose gudoomiyaha maxkamadda dowladda federaalk ah ayaa sheegay inay dhibaato daran ka jirto xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku xiran yihiin dad ka badan kun iyo shan boqol oo ruux bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo baahsan iyagoo sheegay in tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh ay xaaladdu ka sii dartay waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigaya mashruuca la dagaalanka cayayaanka ee laga sameeyey degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa xalay lagu dilay xarunta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobollada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro isugu jira kabiin iyo qarax oo ka kala dhacay gobollada banaadir iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan oo ka kala dhacay gobolada shabeelladoos iyo banaadir kuwaasoo lagu bartilmaameysaday askar ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ka horino gobolka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexeysa janaal iyo buufow halkaasna waxaa ku dhintay saddex askari waxayna mujaahidiinta weerarka kusoo furteen laba qori oo ak forty iyo booshkooda intaa kadib janaale waxaa kasoo baxay gaari cabdibilaah usoo gurmaday ciidamadii kamiinka loo dhigay isagoo ku dhacay kamiin kale oo ay u dhigeen mujaahidiinta laba askari ayaana ku dhimatay oo mid ka mida uu yahay wadihii gaariga dhanka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qarxa waxay goordhow ka fuliyeen bar kontarool oo ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada daynile inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacantay laba askari ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weeraradooda karanka ciidamada dowladda federaalk iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay ee saldhigyada iyo fadhiisimaha ka samaystay gobolada dalka gudoomiyaha maxkamadda dowladda federaalk ah ayaa sheegay inay dhibaato daran ka jirto xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku xiran yihiin dad ka badan kun iyo shan boqol oo ruux maxamed cubeyd ayaa faahfaahinaya
xabsiga dhexe ee xamar oo ay ku jiraan dad badan oo ay soo qabatay dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmayaan dadka halkaasi lagu xiray waxaa intaasii dheer oo ay haatan sheegaysaa dowladda federaalku in xabsigu uu buuxdhaafay aynu ku jiraan dad gaaraya kun iyo lix boqol oo ruux tiradaasoo ah mid ku laba jibaaranta tirada markii hore ay u qorsheeyeen xabsiga dhexe oo ahayd siddeed boqol oo qof xasan cali nuur shuute oo ah ninka dowladda federaalka u fadhiya maxkamadda qaabilsan ciidankeeda kana dambeeyey in dad badan oo muslimiin ah ay si dulmi ah ugu xirnaadaan xabsigan ayaa haatan sheegayay inay halkaasi ku xiran yihiin kun iyo lix boqol oo qof xabsiga dhexe ee xamar ayaa xabsiga dhexe ee soomaaliyana isku bedelay xabsiga degmooyinka muqdishona isku bedelay bishii hadda sabdigii warqadihiina loo keenay maxkamadda loo keenay kun iyo lix boqoloo qofoodaa xabsigii ku xiran siddeed boqoloo qofoodaan loogu talagalay xabsiga dhexe oo ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ayaa laga soo sheegayaa nolol xumi iyo tacdiib daran oo ay la kulmayaan maxaabiista halkaasi ku jira bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo baahsan iyagoo sheegay in tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh ay xaaladdu ka sii dartay waxaa ka warramaya cabdifataax faarax deeriye tan iyo dib u doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaa dhegaha ummadda soomaaliyeed kusoo dhacayay hooyo iyo aabbo soomaaliyeed oo oynaya kuwaasoo dulmi ka tirsanaya madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalka xasan sheekh markii uu kusoo baxay doorashada madaxtinimo ee dowladda federaalka waxaa halmar guud ahaan waddanka laga dareemay dhaqaale yari baahsan oo gebi ahaan waddanka gilgishay haddaba muruqmaalka iyo ganacsatada caasimadda ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada caasimadda ee muqdisho oo wax walba ay istaageen lagana la-yahay cid wax iibsata oo dhaqaale yari baahsan ayaa ka jirta magaalada shaloo ugu dambaysa ninaa nugu feeray lacagtan oo yidhi shanti kun maba haystaba war waxayga ma haysiisa maba haystaba waa nugu feeray wallaahi maya maya maya annaga noloshu xilligii horo xasan sheekh ka horreyn xoogaa noocay matay hadda damay naga naqatani aad baan u liidanaa ilaahay baa tala gu wax xalab ma haysano wax nolol ma haysano wax aan wuxu sheegna ma laha miyii magaalo wax isma dhaanta hadda baash magaaladii iyadaa ka carar ahba jiilaalkaa keena annagu ma keenin waxa qaaliyoobaa keen loor dhuxulaa labaatan iyo saddex dollar jooga xaggaa wax laga keenaa loor dhuxula labaatan iyo saddex dollar uu joogaa masaakiin ma gadan karo biilkeenna kama go'do sababtu waxaa waaye qof maanta dhib hadduu garax taa ma daawaysan karti waxaa waaye iska dhammaystir waa ebr waa marka ilaahay baa noo maqaniyo nolol ma haysano allaan leenaha alle xukuumadda xasan sheekh markii ay la wareegtay talada waxay bilowday dhaca hantida guud iyo midda gaarka ee ummadda soomaaliyeed waxay weerartay oo handaday gebi ahaanba shirkadaha iyo goobaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay iyo hantida guud ee waddanka waxaan ka cabanaynaa arrin aan aad ugu aragnay inaysan munaasib ahayn taasoo ah inay maalmahan suuqyada ku soo bateen oy aad dadka u dhibaataynayaan niman wata mataqaanaa ciidan iyo hub boonooyin ay si watermaaga ugu qoran tahay mataqaanaa ee dowladda hoose ee gobolka banaadir ugu qoran tahay taasoo ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan qaadno canshuur canshuurtaasoo aan la garanayn oo aan garan weynay waxa ay ku salaysan tahay oo iyo waxa ay tahay midda kale anshax darro ayay waxay wadataa mataqaanaa qadaanqadis iyo soo baxoo lacagtan dhiib iyo qunful daba taagan oo ah mataqaanaa haddaad dhiibi weyso mataqaanaa qunful qab waxaan aragnay ciidan socda oo annagoo diiwaangelinta ay socotoon aragna inay socoto ayaa waxaana soo galay ciidan hub iyo boono isku wata iyo handadaad iyo halla xira dukaankii lacagta laga bixin waayay waxaa lagu jideeyey oo nimankaani doonayaan lacag billah oo bil kasta ay rabaan inay ka qaadaan oo qofba mataqaanaa mid ay qayb uga qaataan qofba intay ka qaadan karaan weli ma quusan madaxda dhuuni raacatada oo waxay bilaabeen barakicinta bulshada caasimadda oo waxay ka oohiyeen hooyooyinka iyo aabayaasha xoogsatada ah kuwaasoo loo dib maray guryahooda laguna amray sidii ay uga bixi lahaayeen guryahooda ugana qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan wax walba oo ka yaala guriga lagana iibsanayo qurba joog iyo shakhsiyaad kale oo arrimaha ka shaqaysta ninyahow madaxweyne anuuku tuugi ma ilaahaybaa tuug ma leh wax la tuuga ilaahay baa leh waan cadhaysnahay lixdan baan jiraa maagtaa guriga iyo dhex taal aana qaado karahayn siddeed saa xilligii lagu doortay oon ku soo jeeda farxaddaada xilligeedii kale ayaadna weerartay waxaasan wax macquula ma ahan nin weyn baa tahay madaxweynaad sheeganaysaa waad sheeganaysaa waad leeda waa tahay ma ku dhahaya aniga barkee nin madaxweyne ah dadkiisa rayadka ah inuu yidhaahdo dad yacni hurdoonaya ilmo kale cararaya ciyaalkuwa naga carareen xilina la weerara ma ahan in cagaf aadna gelisid askaru nagu tumato tubaaka cunaysa jadcanka u wada jiro ilaahay aan ka baqahayn ayaad nagu samaysay ilaahayna waa uu kuu jeedaa rabbi casa wajalla waxa kaa dhoo haddaba xasan sheekh oo aanba ka xishoonin waxa uu kula dhaqmayo shacabka masaakiinta oo u dulman dowladdiisa ayaa waxa uu maalin walba la soo dhoola caddaynaya oo manaabirta la taagan yahay kani waa tuug oo uu ku eedeynayaa inuu midka ka aragtida duwan uu tuug yahay lana qabanayo xasan sheekh yaa wax ka qabanaya marka uusan waxba ka qaban naf ahaantiisa wadda dulmiga barakicineed ee uu ku hayo bulshada caasimadda iskana diidsinaya ahaanshiyaha tuugnimada dowladdiisa oo leh tuug dheh ka hor intaan lagu dhihin iyo milkiilayaasha dowladdiisa oo mar walba ku foogan barakicinta hooyo iyo aabbo soomaaliyeed xasan sheekh iyo milkiilayaasha dowladdiisa ayaa tan iyo guushii doorashadooda waxay wadeen sidii loo qarin lahaa dulmigooda xargaha goostay oy ku hayaan shacabka iyagoo bilaabay sidii dowladda loo magac wanaajin lahaa wax kama jiraanna ka dhigi lahaa dadka u dulman ee ka eetirsanaya dowladda weli isu haysato saxnaanshiha waxay waddo milkiilayaasha dowladda xasan sheekh waxay bilaabeen lacag ku bixinta madaxda dowladooda iyo sidii looga dhigi lahaa xukuumad ka howlkarsan xukuumadihii ka horreeyey iyadoo la adeegsanayo afkumaalayaasha baraha bulshada iyo fanaaniinta fasaadka badan ee qalbiga bulshada kol hore fasaadshay iyagoo ku bixinaya lacaga xaddaaf ah kuna celcelinaya erayo aanay dowladda xasan sheekh ku sugnayn ayna dhibsanayaan dadka dhibanaha u ah dowladdiisa haddaba halhayska lagu buunbuuninayo dowladda federaalka ee xasan sheekh qarashaadkana lagu bixinayo buunbuunintooda ayaa qayb ka ah in xukuumadda xasan sheekh weli sii wado dhibaataynta bulshada soomaaliyeed taana ay gartaan dadka bulshada usoo tabinaya waxa ka jira waddanka maadaama aan aragno hooyo iyo aabe maalin walba ku eynaya magaalada caasimadda ee muqdisho kana ee tirsanaya madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka ee laga sameeyey degmada kurtunwaarey ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed ciise ayaa ka waramaya
ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinaya dadweynaha ku nool degmada kutuwaarey in xaafadda ay ka socoto buufin la buufinayo kaneecada iyo baranbarada iyo dhilqada iyo wixii lamid ah ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinaya dadweynaha ku nool degmada kutuwaarey in xaafadaha buufin ay ka socoto kaneecada iyo baranbarada iyo dhilqaha iyo wixii lamid ah waa filim dhowaan la baahiyey oo muujinaya waxqabadka wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guddiga faydhowrka wilaayada shabeellaha hoose ayaa howlo kaneeca buufin ah ka sameeyey degmada kurtunwaarey waxaa kasoo muuqanaya filimka shaqaalaha guddiga faydhowrka oo u dhammaystiran qalabkooda buufinta kaneecada waxay guriguri u buufinayaan degmada kurtunwaarey intooda badan waxaa muuqaalka kasoo muuqanaya odayaal ka hadlay howlaha wilaayada ay u qabatay bulshada kurtunwaarey ee loogu sameeyey kaneeca buufinta mid ka mid ah odayaasha kurtunwaarey ayaa ka hadlay adeega la gaarsiiyey waxaannu maanta raggan gadaasheeda taagan ay u labisan yihiin inay la dagaalamaan cayayaanka magaalada ka kacay sida dhilmaanyada ama kaneecada nimbe sida uu yaqaan waxaa markaas kale ay la dagaalami doonaan cayayaan kale oo badan oo guryaha ku jira ragga magaca gadaashayda taagan waa dhallinyaradii magaalada ma aha rag aannu kor ka keennay ma ah rag aannu soo ijaarannay waxayna maaragtay u su taageen oo u labisteen inay dadkooda walaalahooda kala dagaalamaan cayayaanka wixii kaalmaha iyo gurmada walaayadaa ka saacidaysa annaguna waa garab taagannahay waana la shaqaynaynaa waxaa markaas aan maaragtay ugu mahadnaqaynaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba walaayada islaamiga sidoo kale dadka kaneeca buufinta loo sameeyey ayaa soo dhoweeyey howsha wilaayada u qabatay waxaa u mahad celinayaa wilaayada islaamiga oo nala soo gaartay sunta oo lagala dagaalamayo kaneecada baranbarada dhilqaha cayayaan oo dhan alxamdulilaah ilaahay ayaa mahaddaas u sugnaatay ka sokoo wilaayada islaamka way mahadsan yihiin khayr allaha siiyo waa degmada kurtuwaarey ayaan ku noollahay xaafadda howl wadaag halkana waxaan ku sugan walaayada islaamiga ee degmada kurtuwaarey xaafadeydii ayaana hadda ka soo hadlayaa waxayna noo keeneen sun lagula dagaalamayo kaneecada iyo cayayaanka kale oo kala duwan marka ilaahay baa mahaddaasna iskale insha allah tacaala ugu dambeyn shaqaalaha loo carbiyey buufinta kaneecada ayaa kasoo muuqanaya filimka oo howshooda sidii loogu talagalay u wataa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa xalay lagu dilay xarunta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab nooxay xalay weerar ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose wararkaas waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimo iyo saldhigyo ay shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka haddii aanu ku horeyno shabeellada dhexe xalay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga shisheeyaha afrikaanta gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe jubooyinka howlgal gaara oo ay xalay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada kismaayo ayay ku dileen askari ka tirsan nabad sugidda jubbaland kaasoo lagu magacaabi jiray cumar afbalaar wuxuuna istaaf u ahaa sargaal ka tirsan ciidamada jubbaland isla jubooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada hosinkow dagaalka kadib xerada ciidamada kenya waxaa isqaabsaday dab xoogan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxay weeraras wakhtiga ku qaadeen xeryaha askarta shisheeyaha afrikaanta iyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee shabeellada hoose warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa